maanta oo kale sagaal iyo tobanka agost waxaa dunida laga xusaa maalinta bini aadanimada iyadoo xuska maalintan ay qaramada midoobay u waastaysay sagaal iyo tobankii agost ee sanadkii labada kun iyo saddexdii xilligaasoo shaqaale samafalka ka shaqeeya lagu dilay magaalada bakhdad ee dalka ciraaq magaalada beledweyne ayaa ka mida meelaha lagu xusay guddoomiyaha magaaladaasi maxamed macalin cismaan ayaa xaalada bini aadanimo ee beledweyne uga waramay wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane
saan wada ognahay dhibaatooyin fara badan ayaa ka jirta guud ahaan dunida laakiin anaga soomaaliya gaar ahaan waxaan ka joognaa gobolka hiiraan degmada beledweyne waxaan ka warrami karnaa xaaladaha ay ku sugu yihiin muxuu ahay dadka bini-aadanka xaquuqdiisa markii laga warramayo beledweyne hadda waxaa ku nool dadka barakacayaasha ah ayagoo xaquuqdooda la raadinaya ay kuleeyihiin dadka mas-uuliyiinta ay kuleeyihiin ama ama maamulka ama hay-adaha ku nool laba iyo toban kun siddeed boqol soddon iyo laba qof qoys ayaa ku nool dadka dadka wax ku dhex nool yihiin kaamam ma aha dadka guryaha lah oo caadiga u degan maaha dadkaas ka hadlayno dadkaas waxay ka yimaadeen goobo kala duwan ama degmooyin kala duwan dadkaas magaalada beledweyne ay soo gaareen taariikho kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan ay kusoo ay soo gaareen dadkaas u degan yihiin hadda dadkaasu waxay u baahan yihiin hay-adaha bini-aadanimada in looka looga kaalmeeyo inta badan ma helaan bini-aadam wuxuu u baahan yahay marka hore inuu amni helo inuu cun caafimaad helo inuu cunno helo kadib inuu wax barto inuu hoy helo waxyaabahaas oo dhamood u baahan yahay dadkaasu ma haysaan hadda waxbarasho wakti xaadirka nolol kastaba ku noolaadeen waxaa laga yaabaa laba iyo toban kun iyo siddeed boqol iyo soddon iyo labadan qoys oo kaamamkooda lixdan iyo samti kaam ay ka jiraan magaalada beledweyne boqolkiiba shan kaam ayaa waxaa laga yaabaa in rug caafimaad ay leeyihiin ama iskuul ku dhex yeel ayagoo iskuulkaas meesha ku yeela waxbarashan waxbarasho xoogla ayna ka jirin tiro ilaa laba iyo toban kun iyo siddeed boqol iyo dhowr qoys oo magaalada ku soo barakacday oo meelo kala duwan ka yimid dabcan waxaa dhici karta in xadgudub dhinaca bini-aadamnimada uu dhici karo ma jiraa waxa idiin diiwaangeshan xadgudubyo ama aad ka hortagteen dad dhibaato loo geystay oo aad xataa cadaalad aad hay-adaha cadaaladda aada horgeysteen si wax loogu qabto inta badan xadgudubka bini-aadanka ah dhinaca kufsiga markaan ka wareego dhinaca kale intoo dadka yar yarkaoo la askareeyo oo lagu xadgudbo xuquuqdooda iyagoo da-dooda gaara in ciidan lagu qasbo kooxda al-shabaabaa samayso lagama yaqaano lagalamana ogolo waxaan ilaalina waxay ka mid tahay xaquuqda bili-aadanka in la ilaaliyo oo aan la askaraynin muxuu ahay dhalinyarada yaryarka saad u aragto ciidamada halkan ka jiro ma jiraano nin oo muxuu ahay shan iyo labaatan sano ka yar oo askari ah ciidamada oo amnigu halkan ka jira cid kastoo ha soo dhex marto laga laga heli maa waxaa ilaahay uu mahadinaynaa boqol kiiba waaa waxaa laga yaabaa in hal ka timaado laakiin boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dhibac waxaan leenahay kama jirto kufsi magaalada beledweyne waa maqalnaa degmooyinkaan ka maqalnaa in waxyaabahaas ka dhacaan laakiin waxaa nasiib u yeelanay anagoo ciidamada amniga iyo dadka ayna sidooda tababar caadi iyo aragtidooda ay fog tahay ina ay ka jirin waxyaabahaas marka sagaal iyo tobanka bisha agost sidoo kale waxyaabaha la xuso oo la rabo in ilaalo loo helo waxaa ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada labadii sano ugu dambeeyey ilaa saddex jeer ugu yaraan falal afduub ah waxa uu ka dhacay deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne oo dad samafalka ka shaqaynaya toddobaadyo ka horna magaalada dhexdeeda ayuuba falal afduub ay ka dhaceen marka kan maamul ahaan maxay tahay kaalintiina sida dadka aad ku ilaalin laheedeen samafalka ka shaqeeya iyo dadka xadgudubyada ay isu geysanayaan aada umahadsan tahay waa sax hay-adaha samafalka ka shaqeeyo oo ka dhacay magaalada duleedkeeda sida hadda dhinaca meesha la yidhaahdo luuqujolo ka soko bardhiila meelaha loo yaqaano ama meesha la yidhahdo xajuub meelahaasay kala dhacaan saan xuso hadda aniga hay-adahaasu midna waxay ahayd caafimaadka xoolaha veterinaaria qolo ka shaqeyso qayb kalena waxay kamid tahay safe jiltaren shaqaalaheeda hay-adaha waxaa ballanqaada aniga ammaankooda in sugeyno goob kastoo aadayeenba waxaa looga baaha in maamulka soo wargeliyaan si ammaankooda loo sugo oo goobaha ay ka shaqeynayaan taas waxay ku dhacday isla wargelin la-aan soo ay soo wargelin maamulka haddeen waxaan halkan kaga faa'idaysana waxaan ku wacyigelinaynaa markay u baahdaan in meel aadayeen oo ay shaqa bulshada usoo qabanayaan inay soo wargeliyaan maamulka si loo xifdiyo ammaankooda qodobka kale afduubyada iyo xadgudubka kale intuu bili-aadanka loo dooso magaalada beledweyne ka dhacday waa sax ayadana maamulka wuxuu ka qaaday tillaabo aada u xoogan dadka markay dhacdada dhacayso dadka lama waardiyeeyo oo qori laguma dawato qofka intaasoo kunoo qofaa xukunaa waxaa dhacaysa qof habeenkii maskaxdiis ku soo dhacay in qof biniaadan afduubto markii afduubkaas dhaca kadib maxaad ka qabateena laleeyahay afduubkaa markuu dhaca kadib waxaan ka qabanay inaan ka keeno goobihii muxuu ahay la geystay oo dadkaas la aadiyey shan iyo labaatan kilomitr gudaha shabaab ayaa dadkaas la geeyey ciidan aniga guddoomiyaha degmada hogaaminaha ku keennay ayagoo ammaankooda xifdisan yahay noloshoodii iyo muxuu ahay shaqadoodii haddii ay qabsadaan waa si nabadgelyeah waana dhici karaanoo dunida dhan ayaa wax ka dhici karaan laakiin goobta annaga hadda aan ka shaqaynay soomaaliya gaar ahaan degmada beledweyne wax alla wixii dhaca waa ka daba tagnaa gacanta dawladda ayaan ku soo celinaa waana wax adduunka ka dhaca waxaas oo dhanba
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cismaan waxa uu u waramayey wariyaha nooga soo warrama magaaladaasi xuseen xasan dhaqane